إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah kanaalka wararka alkataa'ib ayaa baahiyey weerar lagu qaaday fariisan askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay ku lahaayeen xaafadda banqiyaano ee magaalada baydhabo ehelada wiil dhallinyaro ah oo askari ka tirsan dowladda federaalka uu ku dilay magaalada muqdisho ayaa ka waramay qaabka uu u dhacay dilka loo geystay wiilkooda wiil dhallinyaro ah oo bil ka hor ay dhaawaceen maleeshiyaadka liyu boolis ee ay tababaratay dowladda xabashada etoobiya ayaa u geeriyooday dhaawacii soo gaaray guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa tobanaan madaafiica ku garaacday fariisan askarta kenya ku leeyihiin qaybo ka mid a gobolka gedow qarax khasaare dhaliyey ayaa ciidamada dowladda federaalka lagula beegsaday degmada mahadaay ee gobolka shabeellada dhexe ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo kala duwan oo ka dhana xabashida etoobiya iyo maamulka koonfur galbeed ka fuliyey qaybo ka mid a gobolka baay askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa dad shacaba ku dilay deegaan ka tirsan gobolka hiiraan kulan u dhexeeyey beesha eelay iyo walayada islaamiga ah ee baay ayaa ka dhacay duleedka degmada buurakaba ee gobolka baay دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا ehelada wiil dhallinyaro ah oo uu dil u geystay askari ka tirsan dowladda federaalka ayaa ka hadlay qaabka uu u dhacay dilka loo geystay wiilkooda waxaa faahfaahinaya cabdiqaaliq macali cabdiweli cabdulmajiid maxamuud wuxuu ahaa wiil bajaajle ah waxaa habeen hore magaalada muqdisho ku dilay askar ka tirsan ciidanka dowladda federaalka ka hor dilkiisa cabdulmajiid ayaa waxaa jirdil xooggan u geystay askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka waxayna ka dhaceen teleefonkiisa sida uu sheegay qof ka mid ah ehelkiisa kadib ayayna wadnaha xabad kaga dhufteen ehelka cabdulmajiid oo saxaafadda kula hadlay magaalada muqdisho ayaa dowladda federaalka ku eedeeyey inay inkirtay dilka wiilkooda waxayna caddeeyeen in la fakiyey askarigii dilka geystay waxay sheegeen in wiilkooda meydkiisa uu ku jiro farinjeel waxayna sheegeen in haddii ay cadaalad waayaan ay gacmahooda ku raadsan doonaan lama duugaayo sanadna ha qaadate iyadoo gacanku dhiigley la keenin taliyihiis la keenin lama duugaayo nimanka jagboontiga fadhiyo way arkaayeen ninka dilaa way arkaayeen shacabka bannaanka fadhiyo way arkaayeen sababtoo ah ninkan bannaankan uu taagnaayo waa la qabtay waa la xirxiray waa la jirdilay moobeelkiisaa laga qaatay oo qoribaadkiisaa lala dhacay haddii sida la yeelay dhallinyaro ahaaye ha la yeelo nin rag ah sidiisa dhanba mar kasta waa la dilaa oo waa la handadaa way dhaawaceen inay iska daayaanaa la rabe way dhaawaceen dilay ugu sii dareen garab ay ka dhaawaceen haddana wadnay xabadda ugu dhufteen intaan dad waxuu taagan yihiin cadaalad cadaaladaan rabnaa haddaan cadaalad weynan wallaahi bilaahi talla ayaa ku dhaartay cadaaladda gacmeynaa ku raadsanaynaa qaar kale oo ka mid ah ehelka ayaa iyagana dhacdadan ka hadlay cabashadaan way buwaaha wiilkaynoo la dilay horantijeera ka jara lanki dili malhaaya malha qobadoo haaya meelili ka dili dadaroogi meeshaleys idla mahayn laha qobadoo galanta laha geliyi ka faylahayd ilaan gacan ku dhiiglagi wal dili meeli dadki roogi fokiyan laha qobadoo lankiya kan ee cadaalad la sheena faylahayd mal sheegan qaraacdan waxaan u taaganaa canugaas xaqdarrada lagu dila oo maskiinka oo bajaadlaha oo cidna wax ka qabin oo xooggiisa ku xamaalahaaya nin mooryaan ah waddaduu istaagaa ma ilaahay aqiisa ah ya marka cadaaladaa loo baahan yahay askarta ka tirsan dowladda federaalka ayaa caadiyeystay dilalka ay u geysanayaan dhalinta ku shaqaysata mooto bajaajta ee ka xoogsata magaalada muqdisho wiil dhallinyaro ah oo bil ka hor ay dhaawac u geysteen maleeshiyaadka liyu booliska ayaa u geeriyooday dhaawacii soo gaaray waxaa faahfaahinaya cabdifataax faarax uu waxaa xalay geeriyooday nimcaan xabiib faarax oo ahaa wiil dhallinyaro xerow ah oo ay maleeshiyaadka liyu boolis dhaawac kasa ugu geysteen labiyo labaatankii bishii koowaad ee sannadan laba kun afar iyo labaatan deegaanka cowl ku dhal oo ka tirsan degmada yoocaale ee gobolka jarar nimcaan oo ah wiilka u geeriyooday dhaawaca ay u geysteen ciidamada liyu boolis oo ay ku adeegtaan xabashida etoobiya ayaa xilliga la dhaawacayay waxa uu joogay magaaladii uu ku dhashay mana ahayn qof hubaysan oo waxa uu ahaa wiil dhallinyaro ah oo ka mid ah xeerta masjid ku yaala magaalada maleeshiyaadka liyu boolis ayaa wiilkan ugu tegay gurigiisa iyagoona si bareera xabad ugu dhuftay nimcaan oo wax ka badan bil la jiifay dhaawaca kasoo gaaray xabad si bareer ay ugu fureen askarta liyu boolis ayaa xalay u geeriyooday dhaawaca ehelada nimcaan ayaan ilaa iyo hadda helin cadaalad iyagoona bulshada weydiistay inay u danqadaan wiilkooda oo ay u kacaan si ay ugu helaan cadaalad tiirkana loo keeno askarigii dilay wiilkooda si kastaba maleeshiyaadka liyu boolis ee u adeega dowladda xabashida itoobiya ayaa aalaaba dadka shacabka ay si bareera u beegsada iyagoona marba marka ka dambeysa sii xoojiya dilalka ka dhanka ah shacabka soomaaliyeed ee ku hoos jira gumaysiga itoobiya kanaalka wararka alkataib ayaa baahiyey weerar lagu qaaday fariisan askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay ku lahaayeen xaafadda banqiyaano ee magaalada baydhabo mubaarak cumar ayaa faahfaahinaya
kanaalka alkataa'ib al akhbaariya ayaa baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayo weerar habeen-dheelmad ah kaas oo ka dhacay xaafadda banqiyaamo ee magaalada baydhabo ee gobolka baay weerarkan ayaa waxaa lagu qaaday fariisin askarta maamulka koonfur galbeed ee ku lahaayeen xaafadda banka qiyaamo ee magaalada baydhabo ciidamada mujaahidiinta ayaa askarta rasaas huuyey waxaana muuqaalkan kooban lagu arkaya ciidamada mujaahidiinta oo tooganaya askarta kuwaas oo ku cararaya xaafadaha magaalada muuqaalkan ayaa waxaa lagu arkayaa askari ka tirsan maamulka koonfur galbeed oo maxbuus ah askarigan ayaa fariin u diray askarta saaxiibadiisa ah ee weli ka barbar dagaalamaya shisheeyaha kusoo duulay dalka maamay dheray abdi axmed abdulaahi anma ka tarsanay ururka magaarsiib kooxdee ee hurintee lamaad kooxdee saddex unugte kooda ka tarsanay taliyu hurinkeyna maay dheray soodaala dheere gaaraan watan muktaara dheere halay midinaanu weeraray adartu boqol igual yarogni atanaanu feeska jaro lanko gaardalay leero dabala surugna isbal jiifna badahni bilaawati siwna meelilan jeefnan jeefni meel argaana hurinkoodu yadhanba rooroso laajid ka hayto yaaragaan anatargaytan mujaajiinta gaanteo ka jara isiin hadan dhalaan dhufeeska jar hoobisan ku roortan maysan erey intiisan roorow in angal hasdhiibaasan eree mujaajiintan isdhiibaa muslimaasan ereenate
isdaarkan ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa hubkii laga furtay askarta maamulka koonfur galbeed kuwaas oo isugu jira hubka noocyadiis kala duwan si kastaba shalay ay ahayd markii ay alkataa'ib al akhbaariya ay baahisay muuqaal ku saabsanaa weerar loogu qaaday fadhiisin askarta maamulka koonfur galbeed ay ku lahaayeen dowlaadka degmada xudur ee gobolka bokool guutada madaafiicda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa tobanaan madaafiic casaaka ku garaacay fariisan askarta kenya ay ku leeyihiin qaybo ka mid a gobolka gedo warkaas iyo warar kale oo ku aadan howlgallo ay fuliyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa ka waramaya mahad cubayd ciidamada mujaahidiinta ayaa saacadihii lasoo dhaafay fuliyey weeraro kala duwan oo ay ku beegsadeen askarta dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye ee ku sugan qaybo ka mid ah gobollada dalka haddii aan ku bilowno shabeellaha dhexe ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay qarax ka fuliyey gudaha degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana lala eegtay fariisin ay askarta dowladda federaalku ku leeyihiin gudaha degmadaasi hal askari ayaana dhaawac uu ka soo gaaray ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saakay weerar madaafiic ah ku qaaday xerada ciidamada kenya ay ku leeyihiin degmada ceel waaq ee gobolka gedo ilaa afartan madfac ayaa la soo warinayaa inay gudaha u galeen xerada ciidamada kenya waxaana gubtay qaybo ka mid ah saldhigga iyadoo uu jiro khasaare nafeed oo ka dhashay weerarkaasi haddii aan u imaano bay ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay dagaal culus ku qaaday xero ciidanka xabashida itoobiya ay ku leeyihiin degmada diinsoor ee gobolka baay isla baay ciidamada mujaahidiintu waxay weerar ku qaadeen xero ciidanka dowladda federaalku ay ku leeyihiin deegaanka goofgaduud buuray ee duleedka magaalada baydhabo baay ayaan weli ku guda jirnaahe ciidamada mujaahidiinta ayaa shalay gelinkii dambe waxay madaafiic ku garaaceen garoonka diyaaradaha magaalada baydhabo halkaasoo ay saldhig weyn ku leeyihiin ciidamada xabashida itoobiya sidoo kale islabaay ciidamada mujaahidiintu waxay shalay dagaal ku qaadeen xerada makunda ee magaalada baydhabo sidoo kale waxaa faahfaahin dheeraad ah laga helayaa dagaal habeen hore ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen xerada ciidanka dowladda federaalka ee ceel mashruuc oo ku taalla degmada qansax dheere ee gobolka baay waxaana dagaalkaasi uu dhaawac ka soo gaaray hal askari oo ka tirsan ciidamadii la weeraray askarta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kordhiyey weerarada ay la beegsanayaan ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa dad haryada ku dilay degaan ka tirsan gobolka hiiraan mubaarag cumar ayaa ka waramaya wararka naga soo gaaraya duulaadka degmada maxaas ee gobolka hiiraan ayaa ku waramaya in fal dil ah oo ay geysteen ciidamo ka tirsan dowladda federaalk uu ka dhacay deegaan ka tirsan gobolkaas ciidamada dowladda federaalk si gaar ah kuwa dalka turkiga lagu soo tababaray ee gorgor ayaa laba qof shacab ah ku dilay mid kalena ay ku dhaawaceen deegaan dhaca duulaadka magaalada maxaas ee gobolka hiiraan labadaani qof la dilay ayaa waxaa lagu kala magacaabi jiray maxamed maxamuud xasan halka mid kale lagu magacaabi jiray carab oo cabdulle si kastaba askarta dowladda federaalk ayaa sii kordhiyey dilalka ka dhanka ah oo ay u geysanayaan dadka rayidka ah saacadihii lasoo dhaafay ayay ahayd markii askari ka tirsan kuwa loogu yeero boliis militario oo uu dil u geystay wiil dhallinyaro ah kaas oo wade ka ahaa mootobajaaj bulshada ku nool goobaha ee ka taliso dowladda federaalk ayaa aada uga cabanaya arrimaha dilalka ah ee soo lalaabtay warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan kulan u dhexeeyey beesha elay iyo walaayada islaamiga ah ee bay ayaa ka dhacay duleedka degmada buurhakaba ee walaayadaas faahfaahin ku aadan waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan badar munaasabad ballaaran oo lagu soo gunaanadayay kulan ay yeesheen odayaasha beesha elay oo ka mid ah belaha dega wilaayadii islaamiga ee bay ayaa lagu qabtay deegaanka bisqacda ee duleedka degmada buurhakabe ee wilaayada kulanka waxaa kasoo qaybgalay odayaasha dhaqanka mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada waxgaradka ganacsatada iyo dhammaan dadka ku dhaqan deegaanka waxaana munaasabada laga jeediyey kelimaad kala duwan waxaa madasha xafladda lagu dhigayay ka hadlay qaar ka mid a odayaasha dhaqanka ee beesha elay waxayna sheegeen inay ku midiysan yihiin dhammaan wixii qodobo ay ka soo baxay kulunka koley insha allahu tacaalaa may bahankatallanay inti go'aankun eelay furi naf iyo maal kubii yahankatalladi koley insha allahu tacaalaa inti kudambana walsigadorma walkalmasuubiano ilaahi kiraalinagada mayba isweydii doona haddii ilaahay uu dili ogolaado ini beesha eelay hogaamii doona suldaan baadey saddexganbere masheegdayo ini jihaadkan gaaladan iyo murtadiintii oo ku sugan waddamada dalka daafaha afrika guudahaan dalka soomaali digmaanyo siinsiin inaad iskuku dhagaaga doonta iskuku batan ini miidadkiin jidada ambilageena insha allahu sidoo kale waxaa madasha ka hadlay waaliga wilaayadii islaamiga ee bay sheekh xamse abujacfar waxuuna la dardaarmay odayaasha beesha ee loo soo gebagabeeyey dowladda isla markaana yeeshay kulanka kolley dareema haytan warka markan gunaanidii gebigebi hadeeri haddii marba meella hadeeri may habboonaa ani lahagaabi hadalka walaalaka hadalowna nuxur weeldhadan se guud may umaleeyay dardaarmiyaraynu uuka oo akhyaarto dhanba hadali kelimaadali jeedii waa ha gebagebaayowkii besa walaa an ansurana insha allahu tacaala qodobkan ka horreeyo ana dardaaramow yamay ataa wakhtiga una hati roogna shay muslimiinta lan dardaarama ka anka qiimo badan dadka muslimiinta ah oo ilaahay rumaysan ah oo ahlul iimaanka ah oo salaado tukadayo zakada biyow oo tukadow ana soomow oo xajka bahow waajibaadka iyo faraa'idka ilaahay subxaanahu wa tacaala gududow wakhtigan may ka habboona ani lan dardaaramo aljihaadu fii sabiili illah
waxaa gebagabadii la akhriyay bayaanka sida wadajirkay u soo saareen wilaayada iyo odayaasha beesha elay waxaana akhriyay suldaanka guud ee beesha elay suldaan cabduqaadir sheekh cabdicasiis daadey beesha waxay ugu qaybgalaysaa jihaadka ka socda bariga afrika sidaan soo socota kow in ay xiilo iyo garab istaagba siinayso mujaahidiinta bariga afrika labo beesha waxay ugu baaqaysaa murtadiinta in allah casa wajalla u towbad keenaan saddex beeshu waxay diyaar u tahay in ay horkacdo mujaahidiinta iyagoo ka barbardagaalamayo mujaahidiinta allaahu akbar afar beesha waxay ku bixinaysaa jihaadka naf iyo maalba munaasabadani ayaa ka mid noqonaysa munaasabadaha ay maalmihii lasoo dhaafay beelaha soomaaliyeed ku yeelanayeen qaar ka mid ah wilaayaadka iyagoo halkaasi ku qaadanayay kulun islamarkaana lagu siinayay dowlaad muhiim ah warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan oo naga intaa